waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali marka magaalada dubai waxa ay sanad walba oo lagu qabtaa bandhig ma garanaysaa carweed oo sanadla ah oo lagu soo bandhigayo cunooyinka noocyada kala duwan kuwa muhiimka ah ee daruuriga ah iyo kuwa fudud iyo cabitaanada noocyadooda kala duwan iyo jiiska noocyadiisa kala duwan marti soorka hoteelada maqaayadaha kefteriyada raashinka dhoo yani yani nooc walbo ayuu leeyahay briiskii saliidii baastadii iyo qaabkii wax loo sameynay shirkan waxaa isugu yimaada yani shanta qaaradood shirkado ka kala socdo lagu qiyaasa ilaa iyo shan kun oo shirkadood waana shir muhiim ah waana waana bandhiga ugu weyn caalamka hadda lagu qabto waqti xaadirkan waa gartay dalalka ka qayb galaya oo cuntooyinkooda soo bandhigaya soomaaliya ka mid a maxay soomaaliya keentay shirkada heesa uga soo qayb galay
waa markii ugu horreysay dowladda soomaaliya ay kasoo qayb gasho si wada jir ah mararkii hore xilliyadii hore dabcan shirkado oo iskood u socda oo khaas ah ayaa kasoo qaybgeli jiray oo shirkado caalamiya oo soomaaliu leedahay laakiin sanadkan ganacsato heer caalamiya ganacsato dhexdhexaada ganacsato yar ayaa issoo bahaystay marka halku dhegeenna ama hadafkeenana wuxuu ahaa soomaaliya way soo noqonaysaa soomaaliya way soo koraysaa soomaaliya hadafkeena waxa waye inaan caaddaas gaarno waxyaaba badanaa meesha aan kusoo bandhignay wax soo saarka dalaga beeraha khayraadka baddayna ilaahay noogu nicmeeyey sidoo kale wax soo saarka xoolaha noocyadiisa kala duwan sida geela lo-da ariga iyo khayraadka kale oo aan soo koobi karaynin marka meesha soomaalidu aada bay uga muuqatay waxaa kaloo aan aada iyo aada ugu farxay caalamkii uu meeshii annaga dabcan howlkii aan standiga aan ku lahayn ama aan janaaxa ku lahayn noogu imaanayay nasoo booqanayay aada iyo aada nagu tahniideynayeen oo noogu baarigayeen oo ay dalab badanna weydiinayeen sida muuska sida magaranaysa aan caanka ku nahay xoolihii sida wax soo saarka khayraadka badda argoobsatadii kalluunkii noocyadiisa kala duwan aada bay ugu farxeen waxay leeyihiin wadan aada iyo aada u khayr badan baa ilaahay idinku manaystay waan ku farxanay markaan idin aragnay inaad kasoo qayb gasheen sanadkan dalabyo badan baa ka yimid wadamada khaliijka inagu dhegan waxaa kasoo qayb galay oo la socday rugta ganacsiga soomaaliya waxaa la socday ganacsatada wasaaradda agricultureka ee soomaaliya ku takhasustay daaqa iyo iyo waxaan ku idhahdaa arrimaha xoolaha ku takhasusay beeraha aada baan ugu farxay waxaan fursaddan qaaliga aan kaga faa'idaysanayaa dowladdeenna sharafta badan ay noo curatay waxaan ka codsanaynaa in ay si rasmi ah ay caalamka ay noo matasho maxaa yeelay ganacsi walba iyo khayr walba waddanka uu leeyahay waxa uu salka ku hayaa dowlad wanaagsan oo mar walba xuquuqda ganacsadaha ama ganacsiga ilaalisa haddii ay dhibaato lasoo darasto uquma waajibaadkii kaga aadanaa hadda xoolaha soomaaliya oo kale baan baa ka saaran wadamo dhowr ah waxaan aada iyo aada uga mahad celinaya madaxweynaha sharafta badan soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo inuu maalin dhaweyda kala hadlay boqorka sacuudi carabiya in xayraada laga qaado xoolaha soomaaliya marka wasaaradda arrintaas ay qusayso waxaan ka codsanaynaa oan ka rajaynaynaa inay arrintaasi dabagal ku samayso sidii xayraada looga qaadi lahaa xoolaha soomaaliya marka alxamdulilah bandhigan soomaalidu aad bay uga muuqatay aad baana loogu wada farxay meeshana wacdaro fiican baanu ka muujinay haddii aniga aan iska kaa warbixiyo milkiilaha shirkadda royal mead group waxaan meesha kusoo bandhigay xoolihii soomaaliya iyo khayrkii soomaaliya ilaahay nagu manaystay kastamar badan iyo dalabaad badan faa'iidada uu leeyahy waxay tahay waa b to b ganacsataa imaanayso oo danaynayso oo lacag haysata inay soomaaliya kasoo iibsadaan khudaartii nicmoolyada kale ilahay nagu manaystay kalluunkii marka bandhigani waxa uu istusayaa budaqabe iyo biiqabe way isu baahan yihiin waa gartay shirkadaha ka yimid soomaaliya aduu ganacsata waxaa tahay ganacsade fadhigiisu yahay imaaraadka degan baa tahay laakiin ganacsatada iyo dalagyada ay soo bandhigeen ee soomaaliya ka yimid maxaa nooga sheegi kartaa ganacsato aada iyo aada u badan baa dhowr iyo toban shirkadood baa kasoo qeyb galay bandhigan waxyaabaha ugu muhiimsan ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa sida muuska aanu caanka ku nahay muus aada u qurux badan si fiican loo soo baakaji garayey si fiican loo soo hagaajiyey aada iyo aada inoo sharfay sidoo kale digirtii salbukadii falfaliirkii lintii oo lasoo qalajiyey oo lasoo hagaajiyey sisintii maasha allah sidoo kale xataa waxaan arkayey beyadii fooxii oo laga sameeyey maasha allah si fiican loo magaranaysaa hagaajiyey loo warshadeeyey oo laga sameeyey barfuunkii creamkii noocyadiisa kala duwan oo shirkadaha hadda beyada iyo fooxa ka soo saarta shanta sano ee soo socoto waxay iibin lahayd oo dhan waxa waaye waa laga wada iibsaday waxay raadinayaan wax soo saar kaleay raadinayaan oo inay la macaamilaan beero kale oo walaalahay wax soo saaraya marka dalab badan baa jira xataa kuwaa soo bandhigay cadayga soomaaliga si fiican loo soo hagaajiyay si fiican loo soo baakaj garayay soo bandhigay marka soomaaliya waa soo noqotay soomaaliya soomaali baa iskale soomaaliya ha noolaataan leenahay aad baan ugu farxay wa gartay waxaan fursaddan qaaliga aan kaga faa'idaysanaynaa waddankii abaaraha ka jira naxariista ilaahay kama quusanayno khayr badan baa ilahay ka rajaynaynaa waa gartay tan u dambaysa dabcan dalal badan iyo shirkado kaloo aan soomaali ahayn baa ka soo qayb galay maxaad ishaadu qabteen oo intii aad meesha joogtay bandhiga ugu muhiimsanaa ama aada la yaabto ishaadu qabad
waddamo badan oo caalami baa kasoo qayb galay oo yurub iyo maraykanka iyo asia iyo africa shanta qaaradood adduunka ka kala yimid waxaa aada iyo aada ii cajabiyey sanadkan australia australia halkudhegooda wuxuu ahaa ama hadalka advertisementigooda wuxuu ahaa australia unlimited yacni waa bilaa xuduud oo waxyaabaha meesha kusoo bandhigeen wax lasoo koobi kara ma insaan wada ogsoonahay australia waa wadamada caalamka ugu weyn eesoo saarka cunooyinka noocyada kala duwan aan lasoo koobi karaynin australia waxay aada iyo aada ugu takhasustay oo batroolkoodu yahay wax soo saarka xoolaha australia maasha allah ilaa iyo boqol iyo toban dowladood bay u iibgeysaa xoolahooda marka waxaa aada ii cajibiyey qaabka ay usoo bandhigeen cunooyinkooda qaabka ay usoo bandhigeen maasha allah xoolihii iyo hilibkii dabcan anagu tartan sharafle baa naga dhexeeya aada iyo aad baan u dhiiragelinaynaa waan la macaamilnaa oo hilib baan kasoo iibsanaa magaalada dubai yani tirocoob ama xisaabaad lagu sameeyey waxaa ka mid ahaa australia sanadkan inay caalamka u dhoofisay sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afar kun oo tan oo hilibka lo-da ah sidoo kale hilibka idaha boqol iyo konton kun oo tan inay u dhoofisay maasha allah caalamka dabcan sida shareecada waafaqsan wadamada islaamka ay la macaamilayaan marka waxaa aada iyo aada ii cajibiyey qaabka ay carwadooda iyo bandhigooda ay usoo bandhigeen aada baana ugu farxay khaasatan magaalada melbourne oo victoria iyagu waxay samaysteen standiro oo khaas iyaga u ah oo ay kusoo bandhigayeen farmaajada noocyadeeda kala duwan oo aan lasoo koobi karaynin sida cunooyinka magaranaysaa cabitaanka cunooyinka fudud cunooyinka muhiimka ee daruuriga ah marka aad iyo aad baan ugu farxay dad badan baan meesha isku baranay dad badan oo asxaab aan ahayn oo aan la macaamilaynay stadyada kala duwan ee australia sida w a sida new south wales sida brisbane qaar baa ka yimid victoria qaar baa ka yimid sydney qaar baa ka yimid
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali